بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كلمتين لبي تبنات دروستي رمضان كقيب كأهيد وحان مانتك سوق قادنين المستقبل لهذا الدين waxaan ula jeednaa waxaa khaatimada ama ciribta dambe iskale guusha ku hara ee diintan islaamka ah masaladan muhim jiddan weeyaan waxaan ugu hadlay sababteedana waxay tahay maanta muslimiinta duruuf adag bay marayaan acdaadii oo dhan baa u midowday markaasaa waxa weeyaan taladii oo dhan lagala wareegay oo haddii aan ognahay culayska saaran ayaga in laysku hubeeyo ayaga in laysku diro dhulkoodii oo dhan inay takhalluf ku dhaco in diintooda lagula dagaalamo nin la xiray iyo nin la dilay iyo nin cunuqabatayn la saaray inay arrinta meeshaas marayaan darajo ay gaartay markaa dadka muslimiinta inayba aaminaan guul dambe oo la rajeeya inaysanba jirin dad qaar culammada ka mid ahaa markii caalamka la yiri nuclear baa la gaaray oo dadkii ay samaysteen oo dowlado shan ah ay u diideen dadka kale inay samaystaan waxay yidhahdeen maanta wixii ka dambeey loolan waa dhammaaday jihaad iyo islaam kormara waa dhammaaday dad culamaa dhahay waxa weeyaan inaan siaa raalli isaga noqonno inaan dadkaas iska daba joogno waxay noogu taliyaan aan ku raacno ilaa darajay dad culamaa ah sidaa ka yidhaahdeen marka masaladaas masalo u baahan weeyaan in dib loogu noqdo ummadana laga wacyigeliyo xaqiiqada waxay tahayna la ogaado laba shayna aan kala saarno marka ugu horeyso islaam iyo muslimiinta muslimiinta dhib weyn waa lasoo gudboonaan karaa waa laga guuleysan karaa dhib waa lasoo gudboonaan karaa sabab ayaga ay kasbadeen awgeed laakiin islaamka yaclu walaa yuclaa caleyh islaamku waa diin ilaahay raalli ka noqday oo ilaahay uu jiritaankiisa ou amray ou xukumay ilaa qiyaami saaca fataraad dadka haysta ha ku timaada dacfi laakiin weligeed wax ku soconaya islaamka sidaa ma ah waxaan rabaa muslimiinta bal xaalaadka ay soo mareen waxyaala mid a inaan ku iftiimiyo si aad u ogaatid mas'alada in aysan ahayn inay muslimiinta keligood awoodooda loo xilsaaray islaamka inuu gargaaraan ee quwa ilaahiya ay jirto oo markii arrinta ay gaarto saacati sifir uu ilaahay subxaana wa tacaala gargaar u fidinay maalan waxaan ognahay ghaswatu badrin ghaswada la yidhaahdo ee ramadaan toddobiyo tobankeeda dhacday nimankii kufaaru quraysh uu nebiga ka soo cararay iyo dadkii muhaajiriinta ay kasoo baxeen baa waxay maqleen muslimiinta inay rabaan jidgooyo inay u sameeyaan shalaqsigii ay dadkii ayaga ay shaam u dirsadeen oo xoolihii ay maka u soo socday in la wareegaan inay doonayaan gaaladii oo mushrikiinta oo dhan baa ishabarwacsatay way isku habarwacsadeen meeshii bay wada yimaadeen ayagoo kun iyo dhowr gaaray muslimiintana in yar oo saddex boqol xataa waxa weye saddex marka loo dhigo halligooda ma dhammayn marka maalinkaas dagaalka meesha ka dhacay haddii muslimiinta loogu laga guulaysan lahaa isla markii waxaa loo dibmari lahaa inta yaroo madiine ku hartay islaamkana waa lasoo afjari lahay walidaalika ilaahi wuxuu uri laqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla daad aada u hooseeyo adillo aad tihiin buu ilaahay idiin saramari u idiin gargaaray waa markii meesha xun ay gaartay nebigu wuxuu ihi allahuma in tahlik hadihi alcisaaba falan tucbada fi lardi bacda alyowm ilaahu maanta haddii nagala guulaysto wax dambu adiga ku caabudaya meeshaan lama helaya buuri leanna intaa yar haddii laga guulaystay inta yaroo meesha ku hartayna waa la dhammayn lahaa diinta islaamka meeshaasaa lagu soo afjari lahaa laakiin maxaa dhacday markii arrinta ay meel xun gaartay ilaahay wuxuu u soo diray malaa'ig hada yumdidkum rabukum bikhamsati aalaafin min almalaa'ikati musawamiin musawamiin fiiri malaa'ig oo shan kun gaarayso hadday gaaladii hal kun ahayd shan kun malaa'ig gaaraysaa ilaahay subxaana wa tacaala soo diray waxaa la doonayay arrintaas inan maalintaas miwaasiinta meesha ka jirta oo dhan in la bedelo sidii bayna ku dhacday wax la dila iyo wax la qabta iyo wax cararaa meesha kula noqdeen islaamkii guushii ugu horreeye u gaaray marka indhaha u furmay inay wax qabo karaana is arkeen kalsoonidoodii baa boqolkiiba saddex boqol kor u noqotay inay leeyihiin rabbi oo haddii diintoodu ay si fiican u qaataan inuu gargaarayo fii axlaki duruuf fiiri maalinkaas waa laga soo gudbay waxaa ku soo xigtay ghaswat laxzaab axzaab macnaha waxaweye qolobooyin badan baa isu isu habar wacday mushrikiin oo oo carabti iyo qabaa'il carab oo dhan oo xataa kuwa aan nebiga awalba la loolamaynay waa la soo aruuriyey waxaa la keenay yuhuuddii nebiga calayh salatu salaam madiine la deganayd reer bani qaynuqaac reer bani nadiir reer bani qurayda wixii dhan baa isku soo aruursaday waxaa layidhi nimankan waxay noqdeen laf dhuun gashay moxamed iyo saxaabadiisa maanta waa inan waa inan tirtirnaa walidaalika madiine nebiga way joogi waayeen intay ka baxeen bay god weyna isku hareereeyeen masأlaة اlmowt wاlxayaad waa inay macnaha ay meeshaas ku dhintaan midka ugu dambaysa ayagoo diintooda haastaan yay sameeyeen marka godkii baa laysku hareerey markii saacati sifir gaartay oo la doonayay in hal mar weerar lagu wada qaado la dhammaystiro ilaahay baa soo tadakhulay jala jalaaluh muxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi calaykum id jaaءatkum junuud faarsalnaa calayhim riixan wajunuuda lam tarawha u fiirso ilahay wuxuu iri nicmada ilaahay xasuusta markii junuud badan idin hareereeyeen muxuu ilaahay sameeyey faarsalnaa calayhim riixan dabayl adag oo qofkii meel fadhiisa dildilaynayso oo qof yani waxa hadda maanta ku magacaabno duufaan aan ku magacaabnoo kale dabayl keligeed oon roob lahayn yaa ilaahay ku soo diyey waxaa la sii socday junuudan lam tarawha waa malaa'ig weeyaan nimankii oo meesha fadhiyey yaa laba ixtaa gacan isla gaartaa la waaye duruufta adag meesha ku qabatay markaasa waxay yidhaahdeen meeshaan hadduu waag noogu baryo wax naga hari maayaan war meesha naga kaxeeya saacati sifir markii gaarto muslimiinta hala tirtira lalahaa ilaahay baa subxaana wa tacaala degdeg gurma degdeg usoo diray jala jalaaluhu ilaahay wuxuu rabuu kugu gargaaraya wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu dabayl baa ilaahay ugu gargaaray iyo junuud kaloon la aqoonin kasoo tag markii abubakrin radia allahu tacaala khaliifat lmuslimiin loo doortuu nebiga dhintay dad badan oo qabaa'ilkii laysku hadlaynayo muslimiinta awal garab u ahay yaa islaamkii ka baxay qaaraa islaam ka baxay qaar qaar qaar islaamkii qaar ka mid ay diideen oo waxay yidhahdeen annaga waa ogolnahay zakadii iyo wax lamid ahna ogoleen kayta ay noqoto ishaacaad badan muslimiintii jeeshkii ay lahaayeenna dagaal baa loo diray oo dhexa oo meel kaleu ku maqan yahay magaalada marka waa iska maftuux dad baa waxay ugu dhowaatay inay yidhaahdaan war meesha nagu kala kaxee waa laga kala tegay marka aan diin aan wadi karna ma jirto ilaa cumar uu ka yidhaahdo abubakar huseen ula dagaalamaynaa dadkii qaarna laa ilaaha ila allahuna way leeyihiin diintii qaarna midna way diidayaan maadani laa ilaaha illahu lamaan dili karnaa maxaan samaynaa markaasuu abubakrin maadaama uu khaliifo yahay asaga hadalka iska leh wallaahi la uqaatilannahum man faraqa bayna azakaati wasalaad buuri walow manacuunii ciqaalan kaanuu yu-adduunahu ilaa rasuulilah laqaataltum calaa mancih wuxuu ihi wax yar xereg oo zakada lagu xeray neefka zakada ah xataa ii diidaanba xataa waa kula dagaalamaa buuri mana dhici karayso inaan ogolaado in islaamka anoo madax u ah hoos u dhaca dagaalkii baa lagu qaaday wixii o dhan waa ka guulaystay hadda waxii soo degayo markaana dhahay malaa'ig baa ka qayb gashay markaa ma jirin nebigu waa dhintay calayhi salaatu wasalaam baciid ma aha dadka mu'miniinta oo saxaabatu rasuulillaahi duruufta adag jiray in ilaahay malaa'ig ugu gargaaray baciid ma ah kasoo tag waa xadaati waa badan tahay markii sanadka lix boqol iyo konton iyo lix uu ahaa hijrada nebiga ay ahayd khilaafadii muslimiinta xukuntay oo dhan baqdaad bay ka jirta khaliifa oo la yidhaahdo mustacsim billaahi yaa jiray yaa madaxda ka ahaa niman oo tataar la yidhaahdo maquuliyiin oo halkaa ka yimiday yaa dagaal inta soo qaadeen yaa dhulkii islaamka o dhan soo xaareen khilaafadii meeshay ka timidaa loo yimiday magaaladiiyaa la qabsaday khilaafadii khaliifkii muslimiinta madaxda ahay kubadaa lagu cayaaray asiga dhan marka haddii ummad haddii madaxda laga qabsado inta kalena waa isdhiibaysaa soo ma ah ummadii oo dhan markaa waxaa weeya meelay ka bilowday garan weysay waxaa la yidhi khalaas maanta waa muslimiin waa u dhammaatay xal kaloo ay leeyihiin haba yaraatee ma jirto ilaahay wuxuu ugu gargaaray dad mamaalig le mamaalig waa dad addooman ah muslimiinta soo qabsaday dhulkan sofiyeeti iyo dhulkan oo, eh, ruushka iyo dhulkan jumhuuriyaadka laga keenay addoommanay ahayn askaraa laga dhigay masar iyagoo askar ka ahay iyay xoog ku qabsadeen ayagoo mamaaliga dadkii la lahay waayo dadkaas ayaga ah in qudus la yidhahdo iyo baybaris iyo dagaal soo qaaday nimanka muslimiinta dhulkooda soo wada qabsaday oo masar iyo wax lamid leh ay ka hareen meel caynijaaluud la yidhaahdo yaa laysku dhac yaa laysku helay nimankii ayaga ahaa oo caalamka wax ka hor yimaada la waaysanay maalinkaa jabtka gaaray taariikhda waa la wada ogyahay in inay jabaan keligeed ma ahane waxay ku qasabtay in islaamka ay qaataan yacni waxay arkeen mucjizo wax lamid a bay arkeen kulligood islaamkii badigood bay qaateen walidaalika islaamka hadda ka jiro ee jumhuuriyaadkan ka madax bannaanaaday ee midowgii sofiyeti asaaskooda waxaa waa dadka muslimiinta meesha ka qaatay dadkii inay muslimiinta baabi'iyaan u yimaadeen yaa waxaa lagu qasbay inay islaamka qaataan ay faafiyaan haddana markii dambo Eh, wax badan ba ha ka khaldanaadee laakiin waxa weeya cadow laga aamin yahay buu noqday marka eh, yani taariikh baa la wada yaqaanay bayd waxaa ka mid ah caalamulislaami xarb alcaalamiya athaniya dagaalkii labaad oo hadda ahay oo la- kun iyo sagaal boqol todoba iyo tobankii dhacay markuu dhammaaday oo yurub isku dhex dagaalameen waxay go-aansadeen in muslimiinta ay qeybsadaan oo ay ka awood badnaayeen muslimiinta markaa jira dowla dowlatayn markii laga reebo dhulkooda loo geli waa wacir dhul iska jibaal oo sida maka oo kale ama yemen eh, maxaan ku idhaahdaa waqooyigeedoo kale unbaa ka badbaaday inta kale waa la wada gumaystay waxaa la filaya gumaysigaas hadduu dhulka la wada wareego inuu dadka ku qasbo caqiidadiisi oo islaamna meeshaasba lagu waayo dadkii caqiidadooda way ku mitideen dhulkii waa laga qabsaday waa la dilay sidii la rabaa laga yeelay laakiin islaamkoodii in laga zuulay way diideen ilaa daraja markii dambe ay dhacday islaamka sabab inuu u noqdo kacdoon inay ku furaan oo markii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankiiba ay iska xoreeyaan gaaladii marka waxaas ma aha wax awood bani aadan keligeed waxa weeyaan ilaahay awooddiisa iyo gargaar degdega ummadda u timaada waay marka duruuf hadday timaada sida maanta kale oo jirto in caqiidadeena bedasha ma ah oo aan idhaahdo islaamkan waan ku daalaynaa gacmo daadhis weeyaane waa khalaas waa u dhammaatay dowladahan waaweyn goormaan ka daba tegaynaa goormaan aan iska celi karaynaa goormaan ra'yigeenna gooni u yeeshanaynaa mas'alada taas waxaa kaa maqan caqiidadii islaamkaa kaa maqan mas'alada in islaamka guulka ku dambayn doonto waxay ka mid tahay dadka muslimiinta caqiidadooda ay ka mid tahay iimaankooda uusan ansaxaynin ilaa inay rumeeyaan inay noqon doonaan muslimiinta kuwa guusha ay raacda fi nihaaya ha dheeraata ha dhowaato taa waa inaad horta ogaataa Eh, taas caqiidadaas markasta waxay ku dhali jirtay muslimiinta in mugdi kastoo lasoo gudboonaado dacfi kastoo yimaado inay arkayaan gadaashiisa inay imaan doonto f- guul iyo iyo reerayn inay imaan doonto marka laakiin ishkaaliyadu waxay ka timiday meesha ugu weyn oo nagala soo galay jiilkan aan ku noolnahay iyo jiilkii naga horreeyey muslimiintii islaamkooday saban aqooninbo caqiidadii wixii musallamaadka ahay baaba ka dhumayba marka qofka diintiisa hadduu jaahil ka yahay muxuuba horta uu ogaadaa nasriga ilaahay uu eh, subxaanahu wa tacaala u ballan qaaday bal waxay u arkaan diinta inuu yahay waxun la- aawowyaalkii laga dhaxlay wax ay dhaanta male qoladii kufaaru quraysh markii nebi maxamed dacwadii u- u jeediyey uu usoo bandhigay innaa wajadnaa aabaa'ana calaa ummatin bay dhahan annaga diin aabbayaalkeenna ka soo gaarnay oo lagu dhaqmi jira waa jaahilnimadii weeyaan yaan haysanaa mid kale uma baahnin bay yidhahdeen marka muslimiinta diin aabbayaal ka soo gaareen oo ayadan dee aan lagu dhaqmaynin oo mujarad un intimaa qalbiga laga soo oo qofkii uusan shaksi ahaan ugu dhaqmaynin dowlad ahaan loogu dhaqmaynin eh, mujtamac ahaan aan loogu dhaqmaynin axkaamteedii oo dhan igu arka marka wuxuu leeyahay diinta dhan waxay iska noqotay wax yar oo shacaa'ir tacabudiya salaad iyo soon iyo iyo wixii lahal ah taas waxaa u dheeraad noqday markii ayaga ay arkeen muslimiintii oo sidaa u hooseyso iyo gaaladiio horumar caadi ahayn gaarayso maalin kastaba kafazaad oo xataa horumarka ay gaaraan inay fahmaan xataa muslimiinta ay ku adkaatay tii marka waxay dadkaa ku dhalisay inay yidhaahdaan wallaahi meeshaan meel iska wax isdabagaari kara ma jirto shalay sida la ahaa kun sano ay muslimiinta soo hogaaminayeen dadka gaalada iyagoon diin haysanin bay nala loolamayeen ilaa markii dambe guulka ay ka heleen tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas adigana waxaa la rabaa inaadan qalbiga ka jabin oo tiraahdo wax bani aadan ou sameeyo oon la samaysan karin ma jirto walidaalika laba qadiyo inan kala saarno waayo qadiyada koowaad inan yidhaahdo islaamka asaga guusha u dambayn doono xaqana waa ka guulaysan doonaa baadilka ilaahay taas buu noo ballan qaaday ballanka ilaahay muddo dib waa uu dhici karaa laakiin baaqan maayo kutub jamiic kutubna saasaa ilaahay ku qoray walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yarihuhaa cibaadiya saalixuun dhulka waxaa dhaxli doona dadka addoomanka oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa haystoo saalixiinta ah ilaahay wuxuu yihi nabiyullaahi muusa markii uu kaga hadlaya ina alarda lilaahi yuurihuhaa man yashaau min cibaadihi waalcaaqibatu lilmuttaqiin ardada waxaa dhaxli doono oo gacanta ku dhigi doono fircawn oo ilaah sheegtuu muuse dacwo ku bilaabay dadkiisi waxay yidhaahdeen inaa la mudrakuun waa noo dhammaatay markaasu kalaa ina maciya rabbii sayahdiin ilaahay baa ila jira buuri tii waxay dhalisay waxaan hadda ka hadli doono oo dadkii shalayna wiilashooda oo la gowracay gabdhahoodana la khaadimaysana la adeegsanay yaa waxaa dhacday in dhulkii oo dhan lagu wareejiyo waana waa noo imaan doontaa arrintaas ayada marka sidaasay ambiyada dhan ahaan lahayd diinteenna ilaahay wuxuu ku yuri nebi moxamed huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini walow kariha almushrikuun ilaahay subxaana watacaala nebi moxamed hanuunow la soo diray iyo diin xaqa ilaahay wuu ka saramari doonaa diintiisa diimanka kale gaaladaba ha nacda hadday rabtane yacni gaalada ma ogola laakiin raqma anfihim ولذلك أنبياء في جميع الأجيال إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ayaga ambiyada diintooda ninkii ku dhaga waa kuwa loo gargaaro ayaga askartoodaana guulaysato buu ilaah yidhi walidaalika nabiga calayh salaatu salaam wuxuu yidhi layablugana hada alamru maa balaga alleyl wannahaar walaa yatruku allahu beyta madarin walaa wabarin ilaa adkhalahu allahu lislaam bicizi casiizin aw bidulli daliilin cizan yucizuhu allahu bihi lislaam wadullan yudilu allahu bihi lkufra yacni ma jirto buuri aakhiri zamaankan diinta islaamka waxay gaari doontaa habeenka iyo maalinta meesha ka jirtoo dhan ilaahay guri oo dhooba laga sameey ama dhogor laga sameey ma jiraayo ilaa ilaahay islaamka waa gelinayo yani ama cizi ha ku geliya ama dulli oo sanka laga saaro dadkaas marka saasay noqonaysaa marka wucuudaas ilaahay jala jalaaluhu inaan rumayno siday tahayna aan u aamino waajib waa laakiin taas kama dhigno annaga inaan asbaabtii islaamka ku hormari lahay oo nafteenna aan dhisno oo aan maxaan ku yidhahda asbaabtii maadiyadaheeda intaan kari karna aan samayno ilaahay markuu naga ogaado intaan annaga karaankeenna inaan samayno inaan samaynay hadduu ogaado inta kale asaa dhammaystiraya jala jalaaluhu marka haddii laakiin asbaabtaadii aad ka tegtid ilaahay waxaa weeyaan waa kugu imtixaana cadowgii inuu kaa qaalib noqdo nebigana hore uu sii sheegay oo yuushiku an tatadaaca calaykum alumam كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل يعني وحور أممتا والذين كهبر وعنيها أممتي يودن با اسكو هبر وعنيس إن إذنك إذن لدقى اللمان سيدي حيرة oo raashiin lasoo dhiga dadka ay ku hareeraystaan oo kalaa ladiinku hareeraysanaa dadkii saxaabada waa yaabeen liannahu cizi iyo awood bay lahaayeen markaasaa layidhi ma waxaa nagu keenay arrintaas yaraan miya markaasuu nebiga maya waa badan tihiin laakiin faa'iida ma lihidiin buu iri wakhtigaas dadka imaan doono dad faa'iido weyn lama aha marka annaga waxaa nagala rabaa inan asbaabta mashruucada ahoo la kari karo dhan in qabanno wa aciduu lahum ma statactum min quwa ilaah yidhi waxaad heli kartaan sameeya macnihii waxa weeya inta ka dambaysana anaa idin dhammaystiraya marka dacfiga haddii ummadda ay kusoo soo gudboonaado fatra min alfataraat waa dhici kartaa laakiin waxaa khalad ah inaad niyada kaa jabto oo cadowgaada isku dhiibtid oo tiraa wax ma qabo kari asiga leh aan daba soconna inaad tidhaahdid taasi waxa weeyaan waa dembi weyn weeyaan waxaa la rabaa duruuf kastoo aad ku sugan tahay an takuuna marfuuca ara'si nin sankiisa madaxiisa inuu taagan yahay iskala weyn adoo lagu gumaysanaya inaad tidhahdo anaa kaa sarreeya inaad tidhahdo liannahu ninka mu'minkaa sidaasaa lagu yaqaanaa waxaad ogaataa reer bani israa'iil xaaladda ay gaareen wax gaaray ma jirin waxaanu ognahay fircawn inuu ilaahnimo sheegtay ayagana uu laan jiray ilaahay wuxuu ihi wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu fi lardi wanajcalahum a'immata wanajcalahum alwaarihiin wanumakina lahum fi lardi wanuriya fircauna wahaamaana wajunuudahuma minhum ma kaanuu yaxdaruun bal u fiirso sunnat ullaahi lan tatagayara dadkii sida aad ogeed lagu samaynayo wiilashoodan la gowracay gabdhahoodana beeraha iyo guryaha looga shaqaysiinay ilaahay wuxuu go-aamiyey waxaan doonnay buu ihi dadkii la daciibsanay in aan ilaahay wuxuu ihi inaan ku galladaysanno oon ayaga a'ima ka dhigno sarreeyo oo aan ka dhigno dhulkaas masaarida ay haysato fircawn haysa ayaga ku dhaxla inaan ka dhigno wanumakina lahum fi lardi ardadana aan makaninno ilaahay baa go-aamiyey intaa ma dhicin dagaal ma dhicin wax ma dhicin go-aan ilaahay bay ahayd markaasaa layidhi wanuriya fircawn wahaamaana wajunuudahuma minhum maa kaanuu yaxdaruun fircawn iyo junuuddiisa ilmaha reer bani israa'iil waxaa loo dili jiray inay sabab noo noqdaan mulkigeenna inay zuuliyaan tii ay ka cabsanayeen in lagu fuliyo ilaahay go-aamiyey ninkii ayaga xukumkoodii la wareegay bay guriga fircawn lagu barbaaray waa muusa muuse wuxuu ku barbaaray asoo reer bani israa'iil ka mid ah yaa fircawn uu ilaahay gurigiisa qasab uga dhigay inuu ku barbaariyo markii dambena uu ka dhex baxay dagaalna uu ku soo qaaday dhulkiina uu ka qabsaday waa taariikh la wada yaqaano marka haddii la dhimanaa dherarka waa layska rogaa macnaheedii ma aha maanta in yaroo dacfi muslimiinta ku timiday magacyaal kala duwan loo bixiyey sida lagu bannaysta dhulkooda iyo naftooda in la halaago taana waxa weeyaan haddaad ilaahay ku dheg aad ku dheganaatid diintiisa gargaarka meeladan filinu kaa siinaya kownkaana ilaahayaa iskale cidan asiga ahayn amarkiisana ka fuli maayo quwo kasta ha la lahaado marka waxaan doonaynaa war in aan qalbiga ka noolaano ilaahayna subxaanahu watacaala wuuna garabgalayaa waxaana ilaahay ka baryaynaa intaan annagaan adduunyada joogno in muslimiinta xaalkoodu isbedelay oo sidaan si ka fiican ilaahay uuna tusiyo sida dadka jaahiliinta caqiidadooda min jadiid ay u saxmato wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin